waa tahay maayar ugu horreyn waxaad tagteen gobolka sanaag oo aad ku yeelateen shirkii ururka dowladaha hoose oo adiga guddoomiye lagugu doortay ka waran dareenka dhulka aad tagteen maxaad warbixin naga siin karta annaga iyo dhegeystayaasha
waxaan xalay kusoo hoyanay oo masaaka ku waaboosanay degmada mayid degmada mayid oo ah halkii ay ku dadka somaliland ku dhaqan badiga meelihii ay ka safiirleen waxaa ku aasan sheekh isxaaq sheekh ciise sheekhnaqolmowdhow waa halkii awowyaasha somalilan ay kasoo safiirleen waxaanu marnay dhul aad u cajiiba oo dhagaxa uu ka baxayo geedku siwalayda sifada guri runtii dulka daalo oo aanu sii marnay oo markaad istaagto suuligeeda ilaa badda kuu muuqdo kolkaa maanta waxaan gobolka sanaag ayaan shaka ku qabsanayay oo ah gobolkii ay kasoo abuurtay gebi ahaanba bulshada somalilan ahna gobolka dalxiis oo aada u qurux badan
waan gartay maayer waxaan la soconnaa inuu yahay gobolka ugu baaxadda ballaadhan gobolada somalilan ogaalkay talowma markii koowaad ee aad tagto gobolkaas adigoo maayarkii caasimadda hargeysa ah ayay noqonaysaa soo maaha
run ahaantii marka la sheego toos kutegisaan ahaa oo markii koowaad bahayd marka kale laakiinse waxaan ahaa dadka ku hawlan in wax laga dhabto gobolkaana
waa tahay waynu usoo noqon doonaa wax ka qabashada iyo baahiyaha ka jira gobolka laakiinse waxaad sii marteen duruufo kala duwan oo dhinaca waddooyinka oo aada iyo aada uu uga go-doomay gobolada kale ee somalilan marka la eego gobolka sanaag waa tii qorshaha dowladduna lagu sameeyey uu ahaa sidii loo hirgelin lahaa waddada isku xidha magaalooyinka burco iyo ceeri gaabo ka waran rafaadka dhinaca waddada runtii ma aha burco iyo ceerigaabo oo qura iminka halkan ceerigaabo markaan ka baxnay ee mayraan tagnay dhowgaan isugu marnay oo dowlada ka dhaadhacayna hadduu rafaad yeedan u ahaa madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan waa go-aankii ugu wanaagsanaa ee uu qaatay ayuu ahaa go-aankaasi qof kasta oo damiirna oo taga deegaankana waa go-aankii uu qaadan lahaa runtii aad baan waana ugu taageersanay madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan halkana ugu taageersanay go-aanka in gobolkii dalxiiska dadkii loo yimaado beelahay lagu xidho mujtamaca halkaas u noolaa ay noqdaan mujtamac u leh inay ku xidhnaan gobolada kale iman karaan wax ka qabsan karaan makaado muxuu ahaa wadada si qaran looga waqeyb qaataa waa arrin aada u muhiima waxaa tahay guddoomiyihii golaha deegaanka ama duqii caasimadda hargeysa adigoo cabdiraxmaan maxamuud caydiid soltolko waad sii marteen sidaa aad tilmaantay dhibaatada ka taagan dhinaca waddada isku xidha magaalooyinka kala duwan ee gobolkaas sanaag ma jirtaa wax aad kaga qeyb qaadanaysaan qaadhaanka lagaga hagaajinayo waddada isku xidha magaalooyinka burco iyo ceerigaabo ee qorshaheeda lagu howlan yahay
run ahaantii ded walba way hoostaalaa in gubtaa natiijo oo tahay shaqooyinka ballaaran aynu ka wadno iyo dhaqaalahayo guud ahaan horta shacbiga caasimada waxaan leeyahay ka wada qayb qaata maamul ahaana kolley sidaan kaga tegi mayno oo waxbaanu ka qayb qaadanaynaa oo iminka maamulka dowladaha hoose qaaraan bay kusoo deeqeen ah ay kaga qayb qaadanayaan magaalada ceerigaabo wadada isku xidhaysa magaalada dhexdeeda oo ah halkiiba maamulka dowladaha hoose qaybsan doonaan run ahaantii mid baa iga horeysa taa oo ah waxaan leeyahay wax wanaagsan shacbiga caasimada oo aan muddo ka maqnaa waddadii aanu kasoo bilownay ka ilaa qaybteena ilaa halaya waxay soo gaadhay maanta misi jaamaca arkiisa suuqii dhexay soo gelaysaa tayskii hore wuxuu ku gabagaboobayaa labada dhishee soo socdaa waxaan leeyahay shacbiga caasimada shaqo fiican baanu idiin wadnaa idinkuna cashuurta bixiya inta kale ka codsanaya waxa weeye madaxweynihii jamhuuriyadda somaliland oo safar dheer ku maqnaa shaqo badanna soo qabtay ayaa maalinta khamiista lagu soo beegay waxaan leeyahay intaan soo socdo shacbiga caasimada waxaan leeyahay dhammaantiin dhammaantiin ka soo dhaweynta madaxweynaha waa inaa u diyaardowdaan kana qayb qaadataan waan gartay waaye waad mahadsantay cabdiraxmaan maxamuud caydi soltelko maayarka caasimada hargeysa
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wacalaykum wasalaam mar ugu horeyn maayarka magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool talow magaciisu waa kuma aan dhegaystayaasha iskiin baro magaca ayro saddexan waxaa la cabdiqaadir jaamac saalax lanagaa magaca saddexan
waan gartay cabdiqaadir bal waxaad iiga warantaa jawiga iyo duruufta taalla gobolka sanaag oo aad ku sugan tihiin in muddo ahba jawiga haddaan kaaga warramo jawiga xaaladda sanaag waa sababta kaalida sura gobolka sanaag waa gobol aad baaxad weyn waana gobolka somaliland ugu weyn raacanta ninka loo fiiriyo somaliland iyo gobolka sanaag waxaa lagu qiyaasaa inay sida eegyihiin waa boqolkiiba soddon iyo sideed waan gartay waa dhulka waa dhul aad iyo barwaaqo waa marka sanaag uu soo sheego dadku waxay xasuusanayaan dayaxa gaalo dhul aad iyo aad uqurux badan oo doog yalaan maxaa u mayr raacanta dadka ama xasuustaan oo jawi wanaagsana sidaa daraadeed dadka shacabka reer sanaagna waa dad aad iyo aad u wanaagsan si rumaantii aan la miilaali karin aan la nasri karin aan rumaanta aad iyo aad noogu soo dhaweeyeen iminka hadda qolada wey waxaan joognaa mayd oo ka tirsanaya gobolka sanaag rumaantiina sidoo kale si aad iyo aad wanaagsan baan lagu soo dhaweeyey ninkaan wadadaya shirkasas rumaantii waxaan arkayay jawi farxadeed oo ku binaan tahay wadaninimo iyo macnaha rumaantii rabitaan iyo shacab rumaantii doonaya suxulaha rumaantii soomaalinimada aad iyo aad u dalinaya oo rumaantii jecel wanaagoo soomaalia halkaasida farxadda
waan gartay dhibaatada ugu weyn ee gobolka haysata maayar waxa ay tahay dhinaca wadooyinka sideed u dareentay arrintaa
wallahi runaantii qofku qofku horeeya runaantii dhibaatada dareeno anigaaba ahaayo runaantii wadadan ceelgaabo wadad aad iyo aad u xun runaantii waxaana dhacday in maalintii ugu horeysa aan safarka ku nimid gaarigayga anigula dhacayda ayaa midkii anigaiyo meelo ila saarnaa midka igala xuma gaadhay laakiin gaarigayga ayaa ku gadoomo ku qadamay
agagaarka deegaanka ceelaf weyn ayay ahayd baan filayaa
runaantii marka waa dareemi kartaa waxaa keenay wax kala meel oo xumada runaantii maxaan leeyahay mar walbaan ku boorinaya dadka reer somaliland wiil iyo hoole macallin iyo walaad madax iyo majoorkaan ku leeyahay runaantii ha ka qayb qaataan wadada ceelgaabo waa wado aad iyo dhib badan aad iyo aad uruf badan iminkadan oo runaantii aan soo socdo xataa waxaa dhacay gaari caafimaad ku leeyihiin oo runaantii ceelgaabo laga leeyahay oo wasaaradda caafimaad ku leedaha waa dhacay marka waa meel aad iyo aad halis u ah waxaan aad iyo aad ku taageeranaa madaxweynaha shabirisol go-aankii uu ka qaatay wadada ceelgaabo runaantii waan ku taageersannahay waan ku saboolnaa haddaanu ka degan aanahay degmada anugu aan mas-uulkaana runaantii waxaan rajayn doonaa insha allah inaanu fitnatayda aan ka geysan doono wadada ceelgaabo ismiheyda nafsiin maalba oo hureynaa runaantii waan gartay maayar waaye maayar waxaa magaalada ceerigaabo dhowaan sida aanu ognahay ku kulmay maayarada waaweyn ee magaalooyinka dalka shir ayay ku yeesheen go-aamay ka soo saareen ay ku doorteen hoggaankoodii sideed isbeddelkaas u dareenteen
rumaantii isbeddelkaasi iminka ku cusub somaliland maa rumaantii laakiin waxaa ku cusub yahay oo dhinaca magaalada lagu qabtay rumaantii waxyaabaha ka midtay in macnaha shirka maanta lagu qabto ceerigaabo waxaa ka midtay rumaantii markay qoladan qaadaan bixiyaasha dowladda heli ama gobolo lagu mutan yahay ama gobolo aan nabadgelya ka jirin sababta keentay in macnaha aanu go-aan qaadano aanu marka ku warayso ceerigaabo ku qabano shirkani waxay ahayd fariin iyo baaq aan u dirayno qolyaha qaadanbixiyaasha ama dadka u haysta rumaanta ceerigaabo inaysan nabadgelye ahayn
waan gartay marka sidaa daraadeed waxaa marka sidaa daraadeed taa nagu kaliftay waa sidaa jawi farxadeed wanaagsan baa ka dhacay doorashaduna runaantii horeba ugu dhici jirtay inkastoo caasimada gudaheeda lagu qaban jiray laakiin sababta maanta caasimada banaanka lagu saabta waxay tahay waa arrinta aan kuu sheegay runaantii oo aan fariin loo diray cidda cid alaabay ciddii nabadgelye ama dana haysta ama haysta meel lagu muulsan yahay waayo xergaaba doorasha ka dhacday golo deegaan bay leedahay waa gobol waa gobol somalilaana runaantii soom asxaabadeena oo soo sida golo deegaan bay leedahay waa gobol somalilaana marka runaantii xale cid alaabay ciddii aan misa fikradan ah runaantii waa meel lagu muulsan yahay ama waa meel aan nabadgelye ka jirin waxaan leeyahay nabadgelyadu way jirtaa maanta waad aragtaan wasiiro tobankii maayana dalka ugu horeyntu waa marayaan iyagoo nabadgelye ah sidoo kale waxaan rajaynayaa in sanadka dambena fadcoodaa saacad yaro silsileen waan rajayn doona insha allah insha allah shacabkii ku noolaa magaalada laascanood ee aada maayarka u ahayd maxaad kula dardaarmi lahayd waxaa shacabka kula dardaarmi lahaa ku nool degmada laascanood ama guud ahaanba gobolka sool waxaan leeyahay marka hore sidii aada u wanaagsaneyd oo aada muddadii hadda sanadka aada yeesheen ee aada nabadgelyada u ilaaliseen horta waxaan mar walba afarayaa nabadgelyada sidii alaalasi alaasiya xoojisatan xoojiya geedii weyn waxaa marka koowaad aan ka codsanaya laascanood inay nabadgelyada kala shaqeeyaan ciidamada ammaanka noocyadiisa kala duwan marka labaad runaatii waxaan ku balansanay laascanood sanadka inay noqoto sanadkii horumarka inay horumarka xaggooda u jeestaan waxa qabadka runaatii israa waxqabso bilaabaan mid allaale xiddi markaa runaatii waxqabsateen macnaha dowlad ahaan iyo degmaagola deg ahaanbana aanu qaban doono waxaa kaloo runaatii aad iyo aad ugu doonaya shacabka reer laascanood ama guud ahaanba gobolka sool in ay wax ka qayb qaataan in ay runaatii wadadan dhismaha xergaado ay ka qayb qaataan oo runaatii ay noqdaan ana de kulle soomaaliya waa la socday inay noqotaan doonaya kaalinta koowaad qolada degda macageed inay noqoto kaalinta koowaad insha allah rajeynaya inay noqoto waa tahay aada iyo aad baad umahadsan tahay maayer yaa kuu dhow maayaradii kale ee aada wada socoteen waa tahay cabdixakiim nuur muuse weeyaan ayaan filayaa hallow halo asalaamu calaykum waa dacakiin nuur muuse maayarkii magaala madaxda gobolka taal magaalada hoodu weyne waa tahay maayer waxaad ku sugan tahay magaalada maydh
ha
dareenkaaga ka waran
wallaahi dareenkaygu ilaa maalmin runkaa sanaa sababtoo ah waxaan maanta shuruurtii aan joognaca waa magaalada may maalmihiiaabo ilaa laga soo bilaabo adag digtiida iyo magaalada may qalbiyadeeda iyo shacabkii bulaadaan usoo dhaweynaya guud ahaan gobolka sanaag waxaa sooran ka muuqatay iyo dareen badan taasina sidii ay keentay ah inay maayiradu gaaraan magaalada mayd iyo meelo ka dhasheeya runtii ay jecel yihiin inay dadka ku wadaagay heshiisii muuqaan
waa tahay cabdi xakeen muddadii aada joogtay gobolka sanaag guud ahaantiiba aan idhaahdo maxaa kuugu layaab badnaa ee aada aragtay
wallaahi waxaa igu layaab badnaa wadada ceergaabo marka laga hadlayo waxaa la yidhaahdaa waxay la mid tahay wadooyinka somaaliland runtii laakiin waxaan maanta halkan runtii qofkasoo qofkasaga imaada runtii maskuucooda kusoo dhacaysaa inuu gobolkii laayahay gobol tariiq balaaran kula somaliland gobol ay xusoo jeedaan guud ahaan somaliland dadkiisu waa gobolkii laga soo farcamay waa gobol ku doodan yahay khayraad badan oo dabiiciya waa gobol ay runtii ku jiraan khayraad badan oo kala duwan taasina runtii saamin u weynay in khayraadka laga faa'iideeyo sababtoo ah wadaxumada taasoo keentay wadaxumada iyo soo dhastay guud ahaan gobolka sanaag oo runtii ah gobol gudihiisa ku kala xiran xitaa gobolada kale gudihiisa sanaag ahaan ayuu kala xiray taasina waata keentay in taariikhda faca weyn uu leeyahay gobolkani aanu runtii ka dhaadhicin maskaxaha ama somaliland guud ahaan dadka ku nool waa tahay maayer markii aad ka baxday bal inta aan aqoon gobolkaa markaynu u sheegno ama aada u sifayso markaaad ka baxdeen magaalada ceeri gaabo ilaa maydh aada tegayseen imise saacadood ayaad sii socoteen
waxaan sii socday ilaa lix saacadood ayaan markaan gargaabo kasoo baxnay muslaka magaalada mayd Lix saacadood.
waa bu- lix saacadood waa buurtii tabca tabca magaceeda marka uu leeyahay waa buurtii kacabka runtii waxaa kaaga muuqanaysaa waa buuraha gacanta lagaga tabacay aanay runtii helin sigo helin inaysan be- galgalinima shirkada caalamiya laakiin waxaad arkaysa dareemaysaa in meel gacmeed lagu sameeyo tahay meelo gacanta lagu sameeyo runtii aada murdi dadka sameeyey dad runtii farsamo yaqaanina sababta keentay in halka la ke- la yimaadana waa runtii waxaa nahay tacabkaa badan la geliyey dadka waxa u yaqaana tabaca magac laakiin tabaca waxa weeye tabaca la geliyey deegaanka buurtaas weyn oo runtii isku xidhaysa degmadan aan joogna caawa mayd iyo magaalamada ae gobolka sanaaga erika waaye maayer dhinaca suugaanta uu gobolkaasi gaarka u leeyahay daaloo tusheelayo waynu gaari doonaa balse shacabka ku nool magaalada oodweyne ee aada maayarka u ahayd maxaad idin lahayd wallaahi shacab waa runtii waa shacab iyaguba in badan ku taamaya wato isku xidhan gobolada jabdeen ee runtii socota madaxweynaha gobolka dacwad mareyn ee kasoo jeeda gobolka dacwad mareyn runtii uu tiraya fariin ku aadan inay runtii ka qayb qaataan wadooyinka gaabo iyo oodweynada ay runtii munaa- muhiim u tahay dadyagu halka yeeray dadyaga yaala oodweyne runtii waa dad isku mid ah waa dad isku baahan inay saarkaan oo muddo badan kala dambeysay si ay labadooda runtii ay iskugu dhawaato socodkooda runtii aan laga wada qayb qaato kamayr ahaana runtii dacweynaha gobolka daalmeeloodweyne sidaan ugu gaarsiina fariinta aadan samaynta wadada iyo duruufaha xaaladeed ee adagan ee ku gadaaman gobolka sanaag taariikhdiisii oo booqashada qubuuri ogayaashooda wadaag runtii wadaxumada eerkaabaha kaala taasoo keentay inay dadku runtii isku soo boqolaan
waa tahay cabdixakiin nuur muuse aad iyo aad baad mahadsantahay waa maayarka magaalada waad ii dhiibi kartaa shucayb maxamed xasan hallow salaamu calaykum Ee, waa maayarkii magaalada gabiley hor- waa tay shucayb maxamed muuse maayarka magaalada gabiley waxaa tagtay gobolka sanaag oo ah gobolka ugu baaxadda weyn gobolada somalilan maxaa dareenkaaga soo jiitay markii aad magaala gobolkaa tagtay bismillahi raxmaani raxiim saad sheegtay waxa weeye walaal gobolka ugu baaxadda weyne jamhuuriyadda somaliland weliba waxaa la odhan karaa ma baaxad weyne waa boqolkiiba waa kala bad dalka somaliland gobolka sanaag kala bad buu ku yahay
waan gartay Een, eh, markii aanu tagnay gobolka sanaag ee aanu geeridiisa galnay waxaa lanoo soo dhaweysay qayb caadi ah si ay ku jirto wadaniyad walaaltinimaha somalilandarnimaha yacni jacayl iyo wanaag badan ka muuqdo ayaa loogu soo dhaweeyey degmooyinka ka tirsan gobolka sanaag Eh, haddii ay tahay midaka muxuu ahaa elif weyn eh, eh, garada gilaa iyo intaan magaalada gaaranay dadkani waa dad caan ku ah soo dhaweynta iyo walaaltinimada iyo inay dadkooga reer somaliland kale kusoo dhaweeyaan gobolkooda waxaa igu yaabka badnaa wuxuu ahaa wadadan ceeri gaaban ee udhexaysa magaalada burco oo aan ka haystay sawir gaaban ayaa markii aanu us- ka soo jarmaaday saddexdii subaxnimo magaalada eh, caasimada gobolka togdheer ee eh, burco yacni wa- waxa waxaanu aragnay wa- wa- waxyaabo cajaa'iba oo safka wadada dhibaatada wadada ceerigaab ay leedahay haddii maanta dhibaato waaweynin ka dhacaan ilaahay naguma keeno gobolka sanaag inaynagu soo gurminahay way nagu adag tahay haddaynu nahay shacbiga kale reer somaliland marka sababto ay tahay waxa weeyaan dhibta iyo rafaadka wadadaasi ay leedahay ceerigaabo guud ahaan iyo gobolka sanaag iyo khayraadka yaala gobolka sanaagka ee ee hodanka ku ah dalxiiska iyo waxyaabaha lamidka ah ee, iyo wada la-aanta waxa aad doonaysa inaad maaragtay ee, dadka inay qaataan hadday tahay muxuu ahaa khayraad ku jira oo ay u qaadin karin wadaxumo oo halkaa ku baaba'aya marka waxay ugu layaabka badan yihin waxa weeyaan gobolkii somaliland ugu taariikhaysnaa ee ugu hodansanaa ee ugu maaragtay quruxda badnaa maca daalika haddana iskaba dhaaf somaliland kale gudihiisuu kala xidhan yahay marka waxay ku layaabka badan yihin waxa weeyaan waddada intaa leeg ee aan la yaabay waxa weeye ee somaliland intii ay jirtay sanadkii kun iyo sagaal boqol iyo kob iyo sagaashanki markaanu xorriyadda la soo noqonay eenu ka doonnay wixii la odhan jiray soomaaliya ilaa maanta dowladii somaliland isaga dambeeyey nin kastaaba arkayey nin kastaaba ay u muuqatay dalkuna dalkii un yahay dhaqaaluhuna dhaqaalin un yahay madaxweynaha ku dhacay ee ku dhiiraday inuu dhagax dhigo ee waddadaa eerigabo intaa leeg dhabar yacni u dhabar adeegay dhagaxa dhigay baa horta aniga igu layaa badan waan ee gartay maaragtay shacbigiisa iyo dadkiisa isku halleeyay marka waa arrinku dayasho mudan runtii oo in maaragtay waxyaabo ka weyn umadaha reer somaliland ay qabsan karaan ayay caddaynaysaa marka tay ugu layaabka badan waa waxay ahayd waddada intaan leeg ee fikir gaaban aan ka haysanay eenu aragnay madaxweynuhu siduu ugu dhacay baa maaragtay aanu ka yaabnay Ee, waxa markaa loo diyaargarowbun in ay tahay in lagala qayb qaato madaxweynaha oo dan iyo dibadda waddadaa la sameeyo oo la dhiso
waan gartay Een, deegaamo badan oo ka tirsan gobolka sanaag waxay caan ku yihiin dhinaca dalxiiska waad martay ayaan filayaa deegaamada maayar
mara waaxid waxaan u arkay een, runtii hadday tahay aasaar qadiima iyo hadday tahay dalxiis iyo hadday tahay buuro dhaadheer waxaan xasuustay bil dhaweyda tagnay tagnay magaalada caruusha ee dalka tanzania ayaa waxaan ka fikirayay inayna ayan wadankeena sidan oo kale kale ka dhigo sawir heerigaawin baa iga maqnay marka waxa weeye meelihii aanu tagnay absolutely way ka qurux badan yihiin way ka qiimo weynaayeen hadday tahay buurta daallo oonu maanta tagnay iyo hadday tahay meelo kale oo taariikhi ah oo halkii muxuu ahaa araweelo iyo meelo kaloo aad u fara badanba marka waxa weeye meelo badan oo taariikha oo maaragtay dalxiisa oo qiimo leh hadday tahay buuraha dhaadheera ku wareegsan hadday tahay deeyada iyo sooxa ka ba yani waxa weeye marka gobolkan erigabo ama salaaga caasimadiisa erigabo waxaa ku gadaaban khayraad badan oo ku duugan oo u baahan reer somaliland inay maaragtay isku tashadaan oo gobolkan wax lala qabto waayo markaad aragto mar kastood aragto maaragtay wax wanaagsan oo meel ku yaala waxaad ka fikiraysaa waddadii la marin lahaa dadkii reer erigabo waddadii ay khayraad ka marin lahaayeen meeshii ay suuqa somaliland ee somaliland ku kulataan ka keeni lahaayeen meeshii xataa caasimada erigabo laga keeni lahaa marka waa meel runtii taariikh weyn oo fac weyn oo facway ku gadaaban tahay walaal weye meel aada u qurux badan runtii somaliland ay ku faanto oo maaragtay ummadaha caalamka loo loo soo dalxiis keeni karin oo laisku halin karin weye
waa tay waad mahadsantahay maayer ugu dambeyn shacabkii kusoo doortay ee magaalada gabiley ee aada maayarka u ahayd maxaad uga faa'iidaysan lahayd waxaan doonayaa inaan halkan fariin dheer u dira shacbigaan matelayey ee maaragtay gobolka gabiley guud ahaa waxaan usoo jeedinayaa maanta waktiga iminkaa joogno waxaan kaala hadlaynaa magaalada mayd oo ah magaalo runtii ay ku aasan yihiin awowyadii maaragtay aan kasoo jeednay oo aan soo buuqanay oo aan soo siyaaranay oo maaragtay si aanu usoo buuqano oo usoo siyaarano aan ugu nimi maadaama aanu gobolkii maaragtay nimi waxaan ogaanay marka somaliland inay tahay reer galbeed waana lagu taliyaa walaasho marka horeba reer bari baan nahay lano awowyadii marka hadda halkan ay ku aasan yihiin culimadii iyo awowyadeen iyo halkii laga tafaruda ay sare ay ku aasan yihiin iyo magaalada aanu joognay taariikhiga iyo meelo kaloo fara badanba waxay kutusaysaa marka in halkan laga hayaabay oo hooyadii somaliland halkan tahay dadku halkan ay ka beermeen reer somaliland badankoodu bay markaa kutusaysaa marka waxa weeye haddii aan usoo noqdo fariinta aan u dirayo shacbigayga reer gabiley ee aan matalaya waxa weeye gabiley waa dad horumarka jecel dad somalilandnimadu maaragtay aada iyo aada iyo aad qiimo weyn ay u leedahay weyi waa halkii somaliland marka la yidhaha dabka looga shiday ee dib u xoreynta waddanka ay ka bilaabatay weyi jabhaddii afraad markii la asaasayey marka waxaan odhan lahaa maadaama oo tacab badan iyo maaragtay somaliland qiimo weyn ay nugaad maaragtay ay gabilay ku leedahay waxaan soo jeedinaya waddooyin badan oo dalka ka socdaa jira dowladda maanta jirta sida loo gaana waa dowladdii horumarka dalka digudhis baa ka socda hase yeeshee waa la goboladu aada iyo aad bay runtii marka gobolka erigaawo ama sanaag loo idhaahdo baahi weyn baa ayaa ka muuqata marka waxaan odhan lahaa wax kaleba inta la iska daayo shacbi weynaha ku dhalan gobolka gabile meel kastoo ay joogaan degmooyinkiisa degmada gabile caasimada ah degmada arabsiyo degmada hallibaday degmada wajaale degmada geedwalaal iyo degmada agabar dhammaan shacbi weynaha reer gabiley waxaan u sheegayaa ama ka codsanaya in maanta waddada aregaabo nin waliba hal doolar oo keliya ama qof waliba hal doolar keliya contributionha uu bixiyo waxaan doonaynaa in lagu tartamo waddada aregaabo iyo qayb qaadashadeeda inagoo waddo waddooyinkii kale hadday tahay magaalada gudaheega iyo hadday tahay wajaale iyo kalabeyd oo dowladduna gacanta ku hayso dowladda hoosee gabilena ay wax ku dartay iminkana ay diyaar ula tahay marka iyada oo taana la samaynayo oo maaragtay aan la odhanaynin waa laga boodin waxaan soo jeedinayaa baahida ceerigaaba taalla iyo waddada markaan arkay in reer geliya ay u tasaxaytaan waa lagu tartamayaa runtii degmooyinka maanta halkaa yimid toban maayir baanu ku soconnaa maayir waliba wuu ku tartamayaa dadkiisii iyo dad dalkiisii iyo degmadiisina wuxuu u sheegayaa waxa uu ka keeni doono buu halkan ka sheegaya anigu waxaan ku kalsoonaya shacbooyahayga reer gabiley een odayga u ahayd waxaan usoo jeedinayaa inay somaliland la tartamaan oo sidii caadada u ahayd ee marka qaar bariga aanu haruurka usiin jirnay in maantana halkaa doolar qof waliba ku kontargareeyo oo lacagtaa laisu geeyo si ay wax badan uga qabato walaalahooda reer ergaabo ee wada maaragtay wadadu waddadu aadka dhibta ugu hayso marka waxaan usoo deenayaa markaan isku soo wadadilo ha laga qayb qaato waddada ceergaabo dadweynaha reedooda meel kastoo ay joogaanna ha ka qayb qaataa waanan hubaa waana u kalsoonahay inaanu noqon doono kaalinta koowaad ee caawinta degmooyinka jawlada somalilan ee waddada ergaabo waxyaabo badan baan uwanka ugu jiraa hadday tahay wax soo saarka hadday tahay maaragtay xoolaha oo aanu aad ugu maaragtay gobolka gobolka wax soo saarka iyo xoolaha u yahay iyo hadday tahay halgankii hadday tahay hooyadii dhinac kastoo ay tahayba somalilan waxyaabo badan baanu ciyaarihii u dambeeyey somalilan oo kale markaan ku daro annagaa wanka u sugana marka waxaan leeyahay meel walba wankaynu u sugana hadday tahay xataa dhinacii waxqabadka qiimayntii labada kun iyo saddex iyo tobanka kaalmo koowaad baynu ka galnay marka waxaan leeyahay xagga waddada aarigaawa dhinaceedana aynu wanka galno aynu isku tashanno aynu isku nimada insha allah wabilahi tawfiiq aada iyo aad baad mahadsan tahay maayarka magaalada gabiley shucayb maxamed muuse oo haatan ku sugan magaalada maydh ee gobolka sanaag aada iyo aad baad umahadsantihin dhammaantiinba dhegeystayaal waxay ahaay maayarada magaalooyinka waaweyn ee dalka oo ku sugan magaalada maydh ee gobolka sanaag
Yeah.